ma joogaan nimankii jahawaayo oo dhalinyaro ah oo qola soo qalatay waxyaalaha deegaanka dhibaato ku haayay ciidankii ahlu sunna laftirkooda weerar ku qaaday shala galab dhibkaas ilaa maalmahanba waa wadeen shala galaday weerar ku qaadeen soo hortaaba dugacaal ka bilaabeen tanna waa ka bilaabeen maxaasaa marka layska qabanayay meelo ay fadhiyeenna waa laga kaxeeyey ayagiina qaar badan laga dhabaftay dhimashadana intaan ogahay hal nin waayo marka magaalada yaa hadda ku sugan hadda ciidankii ahlusunna waljamaaca iyo ciidanka dowladda ayaa jooga maamulkii degmada ciidamadii hoosigaanayay iyo xoogga dadka soomaaliyeeda jooga wax hadda dhiba iyo wax mushkilada oo hadda taaganna male waxaa la leeyahay ciidanka dowladda ayaa gacanta ku dhigay magaalada guud ahaan ahlu sunna waa laga saaray arrimaha maxaa ka jira horta sideedaba waxaa la rabaa meeshaan ciidanka joogaba dowladda ciidan gaar ay keenta male ciidanka alfan waljamaaca oo halkaa al-shabaab kula duray oo ku kaxeeya waa iyagoda kow dhib mushkilada oo ahlu sunno iyo dowladda dhex marana ma lahan oo annaga alfan waljamaaca ah madaxdeedii iyo mas-uuliyiinteedii iyo waxgaradkeedii oo dhanna waa joogaan dadka la weerarana ahlu sunno waaye dowladduna waa dowladdanadii shaarka dowladduna waa nagu jira oo waa kamidna waa dowladdanadii oo macnaha mas-uuliyaddanadii waaye marka dowlad iyo ahlu sunno ishaysta iyo dowlad iyo ahlu sunno meesha ku diriray midna ma jiro ciidankan dhibka wadaahi dad yaraa ku shaqaysanaya waa dhalinyaro lasoo qalday oo la fahmi waayey meesha ay u socdaan cid hadda lagala xaajoodana aan la garanayn laba ninac ku shaqaysanaysa marka ahlu sunno ma ahan mana matelaa dadkaani waa dad aanfaho deegaanka dhib ku hayay waa laga qabtay deegaanka laakiin guddoomiye dadka deegaanku waxay noo sheegeen in cidda dagaalantay ahlu sunna iyo dowladda ay yihiin sida muuqatana qayb ka mid ah ahlu sunna ayaa dagaalka ku jirta marka soo lama odhan karo idinkii ayaa laba qayb kala noqday